haweenka waa lafdhabarta bulshada qoyska ay hogaaminayso hooyo diin xambaarsan ama baratay diinta ama fahansan waxa ay soo saaraysaa caruur tarbiyadooda ay aad u wanaagsan tahay markaska ummul qura ee ku yaala xaafadda xalane oo uu macallin ka yahay macallin daa'uud cabdiqaadir ayaa waxa uu juhdi iyo dadaal badan geliyey sidii hooyooyinka ay ku baran lahaayeen farbarka qur-aanka ama kitaabka mucallim alquraa loo yaqaano kaas oo qofkii bartay u sahlanaanayso in qur-aanka kariimka kitaabka meel walba oo laga furo uu kor ka akhrin karo hooyooyinkani waxa ay juhdi iyo dadaal gelinayaan sidii ay qur-aanka ku baran lahaayeen iyaga oo qaybta furfurashada ama akhriska maanta shahaadooyin lagu guddoonsiiyey waa haween maamulaya reerkooda carruurtooda ama xaajigooda sida ay tahayna kama sarreebin inay qur-aanka kariimka bartaan qaar ka mid ah waa shaqaalo dowlad qaarkooda waa macallimiin iskuul sida ay tahayna qur-aanka barashadiisa wakhti uma aysan waynin oo wakhti bay geliyeen haddaba waa kanaa hooyooyinka oo maanta bandhig cajiib ah soo bandhigay kuwaasoo imtixaan laga qaaday kadibna shahaadooyin la guddoonsiiyey waaw fatxa laam waaw fatxa siin shadda was siin fatxasa wassa miim fatxa alifmid maa wassamaa hamza kasraa'i والسماء دال فتحة ألف سكون دا والسماء دا تا كسرة لام سكون تل والسماء ذات الباء ضم بو والسماء ذات البو را ضم واو سكون رو والسماء ذات البرو جيم كسرة جي والسماء ذات البروج ilaaha ku abaalgudaan leeyahay abaalkaada ilaahay subxana watacaala gudi kara kitaabkii ilaahay inaa hooyo waayeel ama maaragtay qof mashquulkaas ku jiro aas wakhtigan kusoo bixisay waa mahadsan tahay wakhtigoo yar awgiis way ku dhaqdo oo ku dhinto oo maaragta lagu soo saaro allah naga dhigo runtii waxaay kulankan waxay ka muujiyeen gabdhahaas oo hooyooyinka ah arrin aad iyo aad u faraxad badan oo ay tuseen gabdhihii kalena tacliinta inay waqti kalaba waqti kastaba ay diyaar tahay oo waqti laga weynaana ayna jirin ayna tusiyeen waana sida ayada ah allah ina xifdiyo jasaakum allahu khayran waxaan idin dardaarmayaa diintaas saas ugu dhegteen ugadhinta waxaan ilaahay subxaana wa tacaala kulligaan ka baryaynaa xusna alkhaatima inaas maarata ilaahay naga dhiga waxaan maaragtay aan u dardaarmayaa gabdhaha si gaar ahaaneed inay maaragta diintan anugu wada baahannahanay sida cunnadan ugu baahanan oo kale si lamid inaan ugu baahanahni inay maaragta ogaadaan oo marba aan laga maarmi karin noolasheen aan looga maarmi karin inay ogaadaan ayaan u dardaarmaya jasaakum allahu khayran juhdigaad aad bixiseen inaad sii labalaabtaan sii dadaashaan ilaahay subxaanahu watacala oo khayr la doono gabdhaha iyo dhallinyarada iyo carruurta laga fiiriya hadday dhinacaas ka hagaagan ka toosan yihiin inteeda kalena waa toosta illee waxaa waaye waxaa bulshada soo saaraa meeshay ka soo baxayn halkay kasoo maaragtay warshad soo saaraysaa gabdhihii waaye gabdhahaasoo markaan tacliin baratay oo tacliinta intii ay dhashay in diriskeeda gaarsiisay waa markaan waa dacwo dhammaalo oo ku filan maaragtay xaafadda maal ku filan waa jasaakum allahu khayran ilaahay idinkiisa allah idin barakeeya halkaasaan kusoo maar magacayda waa zahra cabdi maxamed maanta anoo shahaado ka qaatay dugsiga oo dhameeyey macluqala aan ku mahadinaa alxamdulilah shahaadada qaatay waxaan u baaqaya maamooyinka agta joogaan waxaan baranay kitaabka macalimiqada oo hangaada hangaada aad qur-aanka daabaqaay usoo bixiso aan kicin kara maasha allah alxamdulilah ilaah mahad leh wax maamooyinka ugu baaqaya gaabjid juhdi u baahan yahay maasha allah ilaa sagaal bilood wadne haddana maadaama qur-aanka noola bilaabay oo hadda alxamdulilah qur-aanka waxba akhrin kara oo hangaadin kara ilaah mahad iska leh oon carur maamo carur dhashay ah oo cidda ka shaqaynaya oo xalba suubinaya oon jahdi gelin dugsiga inaan barto waxaad ugu baaqaysaa maamooyinka ujeer joogaan ee maanta ay ku adag tahay inay waqti qur-aanka siiyaan waxaan dhihi lahay wax adag ma laha soomaalida wax ka dhacsini carabka waa weynaaday wax ma baranaayo taas oo been tahay oo dadaal waxba lagu bartaa ani markaan bilaabay waxaan lahaa u baran doontaa waxaan xamse xamsada u baran doontaa haddana alxamdulilah inuu i fududaaday waxaan dhihi lahay maamooyinka waxaan ugu baaqaya inay imaadaan dugsiyaha ay galaan waqti ay siiyaan maxay faa'iido u tahay inaad qur-aanka barataa alxamdulilah carruurta u hingaadina cidda markaa jooga ilmaha waa u hingaadina daan ku dhaama cashirkii maanta soo dhafaan anoo maanta quraan dheer gaarin aan u hingaadinayaa magacaydu waxaa waaye rooda caddow cabdi waxaana baranay farbaraan baranayna qur-aanka sagaal bilood waxaana nahay macalim iskuul iskuulkana waan baraa in ciddana maamulkeedana waan haynaa in dugsigana waan baranaa sabab waxaan waqti u helay waxaan baranayay galabtii tobanka saac wixii ka bilowda ilaa iyo laba iyo tobanka saac markaan iskuul ka imaado ka dambe ayaan soo aadayay dugsiga gabdho badan waxaa jiraan shaqaale dowladda ah ama macalimiin ah sidaada oo kale een qur-aankana si- sidaada oo kale jeclaan lahaa inay bartaan fariin nooceed u diraysaa maadaama adigoo macalimad iskuul ah ilmo wax baraysay reer maamulaysay maantana aad baranayso qur-aanka shahaadana aad qaadatay waxaan dhihi lahay hadaad dan u leedahay intaas wax barata waqti looma waynayo galabtii oo kaleet markay shaqada ka imaadaan tobanka saac waxaa jira dugsiyo badan oo tobanka saac la akhrinaya ilaa iyo laba iyo tobanka saac waxaan u baaqi lahay intay dugsiyada galaan galabtii markay shaqada ka imaadaan barashada reerka iyo barashada qur-aanka miyaa laisku wadi karaa hataa arrinkaa kaada kulli waa la isku wadi karaa dhaqashada reerka iyo dugsiga iyo shaqadaba kulli waa la isku wadi karaa ninka hadaad waxay u baahan tahay sabar marka waa la isku wadi karaa raqiis waay waa tahay ka waran hadda qur-aanka ee shalay iyo maanta farqigaaga alxamdulilah qur-aan waan soo bartay mar hore laakiin waxyaalo badan oon mar hore aqoonin ayaan bartay hadda maasha allah Een, qur-aanka iyo barashadiisa iyo juhdiga aad gelisay wallaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ma hadda ugu horraysa ilaahay baa iska leh oo ilaahay waafajiyey inaan saamankay alla qaado waxbarashaaan u imaada wallaahi qur-aanka marka hore waxba kaan maan aqoonin hingaada maan aqoonin hingaada way ii kacday hadda qur-aamaha yaryaro juscamaan ku jiraa haddaan qur-aan saaka bakri la isoo bixin waan akhrin karaa jawigaasna aan siistay macalimkitaabka qur-aan kitaabka la leeyahay xamse fataxan waa la aqaanaa green bookna waa loo aqaanaa magacyo badanuu leeyahay kitaabka alxamdulilaahi marka gabdhaha waxaan ugu baaqaa cidaha joogaan kitaabka culeys ma laha dadka waxaa loogu sheekeeyaa xamse fatax aas ee loo dhaha laakiin culeys ma laha kitaabka waa fudud yahay marka markaygii hore haddana farqi weynaa u dhacan u dhexeeya wax qof fahmeed maskaxdiis furintaanahay wiilkayga yariiska dasbaanta qur-aan akhriya ima qaldi kara meeshay ka hoos dhawan tahay meeshay kordhawan tahay meeshay ay ka godan tahay baan u sheegaya waxaan leeyahay maya ha yeelin saas waa ka qaldan tahay inta ka dha- inta ka baxaan leeyahay alxamdulilah jawiga wallahan leeyahay gabdhaha reeraha fadhiya ha soo baxaan qur-aanka ha dhigtaana weliba xamse fataxada aad ha ugu dadaalaan leeyahay صفي بنين باليدها الحمد لله الشكر إلهي بما هدي سكله كتابك معلم قراءة بمبرناي سقال بلودن كبرتي الحمد لله الشكر لله كتابك ما أتك وفرودي هي برشديس أنا قوم معمئة وهو عدة كمشغولسن حفيز كنا شقديس أي إي ديرتاي أيان كتابك معلم قراءة برناي وندمي قرآنك بقول إتوني أفرت بيت كدل إيسو بحينا عن أخرين كراه marka kitaab barashadiisa ma adka way fududahay wax kasta oo juhdi la gelino qur-aanka ilaahay baa ugu fiican qur-aanka ilaahay hala barto gabdhaha muslimaadka oo walaalahay waxaan ku boorin lahay inay bartaan qur-aanka oo dugsiya qasmiyaalka ay soo galaan oo qur-aanka bartaan aan ku boorin lahay